gu-ideerba guur interneedo cusub global interneeda sidi galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega casriga ahoo cusub myfi g l t e mobil ama kombyutar ka isticmaal meel walbo ada roogda macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan g b oo free e adeegun casriga ahoo cusub mayba kala hariiri kortee asahaabta sida indhanyin ad oo g b-ga antuurasa waana laha keen tuuro kora inbilow mee adeegun ammaantiis in badan ah i deertay intee inka toosay in adaayba adeega for g l t e maybaysin ku heli kortana xarunta golobal internet oo xafis iyo sukiyaala daarta ganacsiga ee alkhaliil wali faahfaahintaas dheer iyo waybaysin kula xiriiri kortaana taleefon lambarada shan eberli halshan afartan toddobaatan afartiili eberli halshan lixdan isiyeed labaatan ishan soddon ilama amaneeshanka eberli sagaal sagaaliyo todoba siyeetii kow lama boqol ama leenleenka sodo ili toddobaati afar qonto ishan sodo iyo afar lama boqol labaati kow ama imailka jicoby at global som dot net jicoby at gmail dot com haddaba bulshooy horeen deera myfi for g l t e
bakaarka bagaashka ee walaalo oflow widaayo aan walkala weelo waaysanaa weriti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaayey baryey hamara ambahe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormambarneel bakaaradoo an aragay baakiyaago oome e ii buskud waahey kolay kabuuhu haatoolay ma ahaa isuna buskud buskud ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaala ooflow ka jeeyo
bismillaahi araxmaani araxiim may adameel walka boobahayo isheentay boob miyaalo bagaas gadasho layla roogo adiina birka ku gal walaage ada ambaahanaytay banaadir anka bahafadi anta babuha bakaarow ma in lahayti bakaarka walaalo ooflow dekeda banaadir babareejeyey bulsha anroono buwa laka oombaho buwa bee faylaho buwa bilaan i migal dhatiyo bagaash antiiba daneeyasa bakaarka walaalo ooflow beesadiin laseda wala bagaashlay ee bakaarka walaalo oflow dhatisku buuhaan hoo ana walsiinku bilbilaaw marag digaad jubbo oo kiiboytahayay baaqulaysay banaankaska gadgadaayan haatow anhaynee bariime e bariiski uslaka kari beri ha iinka darba kan eeda iinkabahaylay ada guraasa bee ishayna eed anfaylayi hoo ada ambaahanta bakaarka walaalo oflow ankaseew bakaarka walaalo oflow wayba kale kuka-oon bahaasana ooma krishtal ooma toob malaahilwa saabuun maris cabbitaan boqolaal nooce foysta
fariinto ololagu ku horseeda u ka daacun ololaga silun ku horseeda daacun ololaga galnyaga ka dhig saabuun ku hor raashinka galnyaga ka dhig saabuun ku dib isticmaalka masqulaha siyo isku karkari intaadan isticmaalna qashinka maybwa inti laguba ama la duuga mar walba isticmaal masqul siyo maybwa inti laka keedsada weel nadiif eh nadaafadda iimaanka nusheeyu raashin fardiir eh aan ama isku kulaay ku hor intaadan aanna dabool raashinka si aadan ku ilaalida teesiga in isticmaal shuban milanka shifo fariintun mayba isku kaalidana hay-adda bisha cas iyo idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
maalinbu wala ka astaysantaa geeka weliba waa labaatan ilaa maada bilo maarsa sanadka lamaada kun tumi iyo toddobaada welibana ka astaysantaa maalinta biyo adduunka biyo wasakhaysan mayba gudbiyi koraana cudur iyo xanuun shalgadiisan kaas oo kadhiyaw dhammaan noolaga gaar ahaan owlaado markasta dhan biyo nadiif eh si aad anbadbaadida nafta maybwaa biyo haano markasta anbaahan ini siyaabo shalgadiisan mayba biyo ka daaweeyi kortee siyaabo shalgadiisan oo adafadaas inay markaas ka nadiifida biyoga sida ini adaka karkareeda biyo ini adaka darta colorin mise ini adaka darta kaninigilungordow aquatacpa kaas oo filtareeyaw ama nadiifku weelow biyo bilaan yar yar ikuri yar yar mayba wakhti badan ka qaadadaase weydiyoku biyo la dhammaaw e heersho siyo un helaan biyogaas haddaba biyo weliba waa haano noolaga laantiyo un noolaadu korna maybaan unbaahanyina markista iniyo helaan biyo nadiif eh fariintun ha gudbiyowje mayba isku kaaladay hay-adda intersos oo galan ku helaase hay-adda unisef iyo warbaahinta warsan media network
waa tahay dhugun saamelesayti ka dhaafnay qadaraas xayeysiiska aan huseen sitoosan kula socotaan idaacad warsan ee magaalada baydhaba aalada live streamka iyo radio warsan ya sitoosan ku dhugun sidaytan meel ka siisan caalam kurotan saacado haatoona waliba nin ku barataan intuun hawadaasi marsiin barnaamijka kulanka warsan barnaamijka maalmadan waliba diyaar lah mukhtaar shee aadan dalmar
ciidi eedaan mahadsanta cabdulaahi maxamuud isaaqa cabdulaahi cafaani بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دون سديال دمانتين قدوينيغا هوادا نولا درير ميل كستي سين روغدان سيكستو اوي سين نيديغا سان ماي بسان لنا مركلها كدوادا برنامج كولان كورسان برنامج كان كولان كورسان يا آلابا ماي بها كقاداني قوضا بشل قديس اوي كوميد ايين saarahowka wararkiinka damboytay ee soomaaliya iyo weliba siyaasadii hadbu meeliya maraaso un oo marwalbana hindhoo ka hayna isbedbedelka siyaasadeed ee guud ahaan ku dhiyaaw geyiga soomaaliya barnaamijka kulanka warsan ownimaadowna maybaha ka qaado doonay qodobiyo ku mid ayiin xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ku mid ah xildhibaanee dowladda federaalka soomaaliya ku mid ah iyo mayba usi sheegay geeki shirjira idhisukuqobdi beredkun baydhabo iniyo markaas hadhiyaan dowlad deegaanka etoobiya dadkii hirhirin dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana baaqanka diri iniyo ku qiib qaadan sidii dadkaas lahaan dhihi lahay iyo oo shirkaas jaraa-idniyo ku weeliayaan hano ku tirsan weelidiinta owlaadaas iyo weliba dadkaas ka hirhirin dowlad deegaanka dalka etoobiya hano ku tirsan dhallinyarada walgorodka ee ha kujeedda koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaaljoyo geeka maybaa ku qobdeena beledkun baydhabo shir jaraa-idiyo markaas kuku hadalayaan qaabkii lahaan xuli golo wasiirada ee shalay isu maga dhowi ra-iisul wasaaraga soomaaliya xasan cali kheyre kaasooyo ha ku horjeedsadeen saama qiibsiga ha ku deeri dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla weliba weliba maybaa ka jarnay barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobadiitiis maybaa kaloo ha ka qaado doonne xildhibaan idriis cabdi dhakhtar ya sidoo kale maybaa usi sheegay ini boqol isiyeetun xildhibaan iyo maro hayaan tirada xildhibaanee isqorti ijeedka i qasdi joona eyi iniyo ku horkooyaan golo wasiirada cusub oo uusi shalay magacaawi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre barnaamijka iyo kukubagadu doontaan hooba allaniinkasama barnaamijka mayba ha saaray cabdulaahi nuur aadan jeceelow anoo mukhtaar sheeg iidin dalmareena siinla dareerii doono dhinaga farsamadana mayba uu saacidi doonee saaxiibkay maxamed xuseen fadhiir b k markale han isnaga shafayla dhegaynsadayaal kulligiin hamiignimo weliba waa arbaaye khamiisnaye madaga hana geliidi taariikhdan iyo ka eedanta labaatan iyo lamaada bili saddexaad ee maars sanadka lamaada kun toban iyo toddobaada qodobka unka horeeyay oo barnaamijkaana kulanka warsan ownimaadun una ka fiiriyi dooneen mayba ku mid eh shalay mayba beledka muqdisho lakuku dhawaaqay golo wasiiro cusub oo usoo hadhisi ra-iisul wasaare xasan cali kheere muddo badan laku sugaayey gologaas wasiiro mayba ku kooban yihiin labaa lixdan iyo todoba wasiir maybaana jaree war badan ha ku boohaya xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya kajaraan iyo kaanoo ku tirsan dowlad goboleedyada oo laka diidayiisa ama qiibsiga qaabka usoo ra-iisul wasaaragan abbaari hataba xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo una owraadna waraysaniya oo kuna waraysi kale una ku qaadna oka eedan warar sheego hayaan ini boqol i siyeetan mudane iyo inis qoreen sidiioo markaas unku horkooy lahaayeen golo wasiirada cusub oo geeka madawiine maxamed cabdulaahi farmaajo is codsaday ini baarlamaankiyo ka ansixiyaan cod aqlabiyad leh haddaba idriis cabdi dhakhtar oo arramoogaas i arramo kale oo saama qiibsiga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiire la sii wala iyo iyin isu ku hadla doono waraysigeyna mayba ka bilaawday qaabkun
dhawaaqaas waxaan u aragnaa dhawaaq qaldan waaye heesaa ka warqabtidba dad annaga qowmiyad ahaan waxaaba nala siiyeyba laba wasaaradooda afar wasiira looga dhigay waa wasaaradii howlaha guud iyo korontada laba wasiira la siiyey labaa laga dhigay waa hal wa- hal wasaaradeed waaye wasaaradii awqaaf iyo cadaaladdan waa ishoos imaanaysaa laba qofaa la siiyey marka waad dareemi kartaa qowmiyaddan laba wasiir la siiyey oo afar wasiir laga dhigay waxa waaye annaga mo- maanta haddaan kaaga waramo boqol iyo siddeetan ayuu marayaa mooshinka oo dadka aan oo oo saxiixay in ay ku celiyaan ra-iisul wasaaraha boqol iyo siddeetan qof waaye maaha keliya qoomidan digli mirafle maaha waaba la yaab waaye ninkan wuxuu sameeyey wax caadi maaha qaar ka mid ah maamul goboleedyada hirshabelle waxay qaateen sideed wasiiray qaateen Eh, waxay qaateen eh, galmudug oo kale saas oo kale annaga wasiir laba wasiir oo afar wasiir ka dhigay oo wasiir oo wasiiro aan tayo lahayn waayo oo sida ah. hataa wasiiradii d e a hataa maaha waa arrintaas waa arrin lala yaabo waaye. Hawe- madaxweynaha sheegaysa cid kasta oo isku dayda inay hor istaagto ma hor istaagi karta mooshinkan webigan waa socdaa waa gudaahay ninkan inuu soo laabanayo hataa uma malinayo marke asaga hadda saad ka warqabtidba xukuumaddu asaga magacaabay afar wasiir aa faraysa inay tacdilaan marka marka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya mar haddii ay bilaabeen in ay ka keenaan mooshin ka hor inta aanba la keenin golaha wasiirada xildhibaanada hortooda marka tani ma muujin kartaa in rajadii ay qabeen shacabka soomaaliyeed ee ah inuu soo dhiso ra-iisul wasaare khayre dowlad taye leh in hadda ay u muuqato mid ceel kasii laadlaado waaba la laatan tayana ma leha tirana ma laha waxa waaye waa waa waa dadka dad dadkii asaga hay-adaha n r c da kala shaqayn jiray oo ah- oo lix qofaa ku jirto waa hay-adda n r c dadka kala shaqayn jiri waaye dad ay ehelo yihiin ay qaraabo yihiin oo ilmaabta yihiinna waa ku buuxaan waxa waaye waa ku fududaaday annaga oo waxaan maalintii la dooranayay hal qof oo diiday ma leheen hal qof oo ka aamusa ma leheen waxaan islahayn nin dhalinyaro waaye ummadaan samata bixin kara laakiin waxaan aragnay wuxuu hadda noo keenay weligeed kuma dhicin maxaa la qoomiyadan digli marifle eh, laba wasaaradood in la siiyo afar wasiir looga dhigo waa khiyaano oo uu ku sameeyey waaye dadka qoomiyada digli marifle markaan markaan xildhibaane laba iyo awqaafta oo isla jirtay hal laba wasiir ka dhigay ee korontii howlo guud waa isku mid waa wasaarada shaqaynaya hataa ma aha markan waxa waaye qoomiyadan dhulku ku jiiday annaga ka qoomiyad ahaan waa kasoo horjeednaa hadda boqol iyo siddeetan qof ay maraysaa hadda ku dhawaad afar wasiir ay tacasishay waxa waaye dad badan oo qoomiyaha kalena waa kasoo horjeedaan nidaamka uu sameeyey waa nidaam qaldan waa dad ay isla shaqayn jireen uu ququrtay waa dad gadana gaar leh ayuu la shiray waa arrin weligeed nagu dhacday maaha mid aan qaadan karna maaha mid maxaa lalahay soconaysana maaha waa kusoo celinayna mudane xildhibaane ee waxaan ka warqabnaa xildhibaanada ka soo baxay deegaanka koonfur galbeed soomaaliya ee tiradooda ay ku dhowdahay lixdanka iyo sagaalka xildhibaan marka la isku daro ee tirada aqalka sare ku jirta iyo aqalka hoose ee inta badan ballamada la galo lama oofiyo marka arrintani mawaafaq misku yihiin xildhibaanada oo dhan ma ka midaysan yihiin arrinkan in si toosa looga hor yimaado golahan wasiirada cusub saama qaybsigooda lagu gabay ee qaabka uu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre
waa ku midaysan yihiin afar xildhibaan aa- aa- aanan tegin maanta shirka ku dhawaad inta kale waa tageen hataa waxa waaye annaga keligeen maaha qowmiyaha kale hataa waxay ku shiraayeen hotello kamid ah magaalada muqdisho arrinta waa laga soo horjeedaa waa mid lagu midaysan yahay waaye mid qof qaadanaya hataa male annaga waxaan hadda usoo jeedinay waxaan u jeedinaynaa maxaa lalahay wasiirada hadda labada wasaaradooda la siiyo afarta qof lagu kala qoray oo laba wasaarad loo kala qaqaybiyey dadka qaatay hataa inay iscadilaan waxaan loo sheeg qaar ka mid ah inay iscadili doonaan waa waa laba wasaaradood lagu siiyey iyo wasiir gaashaandhig saddex dadka kale waxay qaateen sideed sideed wasiir wasiir dawlada waa lagu siiyey dadaa kow iyo toban qaatay waxa noo cuntamaya muqaa ninkan waxaa waay dhulku lagu jiiday dhulkan ku jiidaynaa haba yaraatee inuu soo noqdo xataa ma rabna annaga waayahay marka la qaybinayay golahan wasiirada oo la tashiga la samaynayay ma lagu daray xildhibaanada adi aad ka mid tahay oo aad arrintan kala hadlaysaan ra-iisul wasaaraha saami qaybsiga ma jiran wada hadal idin dhex maray adigii idinka iyo ra-iisul wasaaraha ka hor inta aan lagu dhawaaqin golaha wasiirada wada tashiga
asagana waa u tagnay madaxweynahana waa u tagnay annagoo afartan iyo shan xildhibaana u tagnay dhowr iyo kow iyo toban qodob aan u qornay qodobada aan u qornay waxaa ka mid ahayd sanadkan xataa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka annagaa iskale dadkii lahaan jiray aqalka saray qaateen wasaaradana lama taabtaan way maaliyadda ciddii rabta ha lagu qoro waxaan dhahnay awood qaybsiga si saaxa ku samee awood qaybsiga xataa shaxda waa u sheegnay qoomiyadan waxay leedahay qoomiyaha kale ay leeyihiin waa kala tashanay madaxweynahan waa kala tashanay xataa waxay ballan qaadeen in wixii quseeya oo arrintan oo oo xulista wasiirada oo aniga afkiisa wuxuu igu dhahay waxaa soo gudbin doona jawaari jawaarina ma uusan kala tashanin guddoonki baarlamaankana ma uusan kala tashanin xildhibaanadii u soo jeediyey habka fiican oo xataa in loo sameeyo qaybsigana waxa waaye annaga waa nagu ballan furay annaga ninkan waxaan u aragnaaba nin dad guruuba ah oo ay iskala shaqayn jireen waddankaba ma yaqaanaba dadka hataa ma yaqaano qabiiladooda kala degaan ma yaqaano waa nin maxaa la dhahayay oo oo ku talagalay in qowmiyadda dhulka uu ku jiro annagana ma siisanayno hadda saad ka maqa waa wasaariyada waa ka filan kartaa saadiyaal xamar waa laga sheegay boqol iyo siddeetan ah qaaka saxiixday in ay ku celiyaan oo ah taasi marka la dhahay dhammaan soomaaliya shantooda qof shanta qabiil ay ka kooban yihiin dadka maanta saxiixay waayahay waxaan ugu badan qowmiyadda digli mariflah arrintan boqol iyo siddeetanka xildhibaan ee jaa isqoray ee ka soo horjeestay golahan wasiirada ansax ma ka dhigi karaan arrintan in ay ka hor yimaadaan tira ahaan markii la fiiriyo
waxaaba waxaaba laga yaabaaba kulli aan ka ahayn dad yar mehe in laba boqol iyo masaadaa la helo waxa waa ummadii dhan waxa waa u cuntuma weysay barke dadaan la garanayna ayuu meesha keenay haddana waxa waaye wasaaradihii hab wasaaradaha waxaa jiro say isu soo raacaan wasiiradii xataa ma kala yaqaano magacyada wasaaradaha xataa ma kala yaqaano ninkan waxa waaye se waa ku siranay annaga hadda ka hor waxa waaye cod fiican aan siinay waa dadkii doontaan ka mid ahayn aan siinay asagii madaxweynahaba ay labadooda la tashi isla sameeyey labadoodana soo qoray xantii awal la sheegi jiray oo lagu sheegi jiray mas-uulka ugu sarreeya aaba soo baxday in qowmiyadan aysan waxba u ogoleen ay ka dhigeen dad adariska adariskaba dadka fiican qayb fiican la siiyeyba saan hadda arkeen xildhibaanada ee xilligii u- ay jirtay xukuumaddii ee cumar cabdirashiid ee ugu dambeysay ee hadda dhacday ee xildhiba ee wasiirada ay haysteen dadka reer koonfur galbeed imisay gaarayeen
waa wasiiro fiican oo tayo leh ay ahayd oo aan la soo koobi karin xataa meelaha ugu fiican annagaan lahayn tusaale ahaan hadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda keliya ee oo u dhiganta waay madaxweyne u dhiganta waay wasaaradda maaliyadda ah wasaaraddaas maaliyaddana waxa waaye weligeed xataa xilligii lixdameeyadii annagaa qaadan jirnay waxaana loo siin jiray waxa waaye waxaa lagu kabi jiray ee guddoonka baarlamaanka marka guddoomiye baarlamaan haddii lagu siiyo wasiir maaliyadeed inaa qaadatid waay wasiir maaliyadeedna waxa waaye hay-adda ugu saraysa waay madaxweynaha xataa waa ka fiican tahay waxa waaye wax alla wixii oo ku saabsan oo waddankan wax looga qabanayo waxay soo maraysaa wasaaradda maaliyadda ay soo maraysaa wasaaraddaas annaga iska lehen waa u sheegnay hadda codsigeena hore waa ku jiray xataa waa madaxweynaha farmaajo wuu noo saxiixay inuuna siinayo wasaaradda maaliyadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa noo saxiixay saxiixiisa hayna haddana waa nooga baxeen waayahay ballan xumada maxaa keenaya isleedahay marka oo uu sameeyey madaxweynaha
waa waa sadburugta iga rabaan waayo adiga kulama jecla meesha fiican ay ku diidan yihiinba waa xantii awal lagu sheegayaa soo baxday waxaa waxaa lagu diidan yahayba inaa heshid meelaha ugu maharinsan haddii aan haddii aan faahfaahina xantaas lagu sheegayay madaxweynaha hal iyo laba maxaa nooga dhihi kartaa wallahi hadda kahor annaga bugu qoraal lahay kolley xaaladiisa qof kasta oo waa ogyahay adiga xataa waa ogtahay markuu tiisaa diyaarinayo jaamacadda kolley annaga xantii aan noo soo baxday hadda in uusan jecleen dadkaan xilligii waana dadkii doortay oo u iiliye waay xilligii uu isaga ra-iisul wasaare u ahaa madaxweyne shariif shariif sheekh axmed dowladdiisii waxay ka koobnayd siddeed iyo toban wasiir oo u bixiyey golihii wasiirada ee tayo tan maadaama isagu uu madaxweyne yahay maxaa keenay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre inuu magacaabo wasiiro ka badan lixdan iyo toddoba wasiir
wallahi asagaa la weydiinaa kolley annaga howlaha ay hadda ay sameeyaan gebi ahaantooda baa kasoo horjeednaa waa arrin aan annaga aanan qaadan karin waaye annaga ka qowmiyad ahaan annaga waxa waaye meel walbaba hadda adduunka oo oo ay joogto qowmiyaddan waxa waaye arrintan waa kasoo jeesatay qoraallo badanaa la qoray xataa aan gaarsiinay maxaa la dhahayay dowladaha ah, caalamka iyo hay-adaha khuseeyo oo taakulanta siiyo soomaaliya Haddii marka waa arrin lagu fududaaday waaye maanta keliya dad badan ayla soo xiriiray marka waxaan kuu sheegayaa annaga waxa waaye hadda waxa cod fiican aan haysanaa codkaas fiican aan rabnaa inaan ku celinno asaga naftirkiisaba ma hor keeni doono saan u malaynayo hadduuba arkay inay ummaddii kasoo horjeesato inuu isbeddel sameeyo oo is-casilaa laga yaabaa ugu dambayntii xildhibaan idriis cabdi dhakhtar dadka soomaaliyeed inta badan waxaa lagu dhaliilaa inay yihiin dad isbedbeddel badan marka ma laga yaabaa hawshan hadda ay xildhibaanadu u taagan yihiin ee ah in ay ka hor yimaadaan golahan wasiirada cusub in si kale loo xalliya hadhowna la yidhaahdo golihii wasiirada waa la ansixiyey taas ma la dhihi karaa inay noqon doonto aakhirka wallaahi lama la- lama dhihi doono adiga naftirkaaga qof dhiig lea tahay Mm.
waa qowmiyaddaanaa kasoo horjeeda qowmiyaddaanaa kasoo jeedaa weriina waa tahay hataa adiga isa ku cuntumayna iska dhaaf dadka kale annaga si sinama uguma harayno waxa waaye waa ku dagaalamaynaa afkaan kaga dagaalamaynaa waxa waaye waxaan ku furaynaa maxaa la lahaye qaladaadka uu sameeyey ayaan kahaynaa markaan arrintan arrin la qaadan karana maaha mustaqbalka soomaaliyeedna ninkan wuxuu u keenay mugdi
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بخارك طلبك كسلالة ايه الفرقان
leo baraakodoo dhisbadayneed bakaarku alfurqaan leeraw anta alaafaylilishaaniyali eremielainjeed
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan afugadi agarshay dhanbasila
بكارك قلبك اسمه الفرقان يبروسنك خليك لي كل شيء الموجين birlabbi birdhedde isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liimbaahanayay qalab dhismeed
dhugunsidayaal wili mayba ka dhajarnay qiibo hore ee barnaamijkaana kulanka warsan hatana mayba ka fiiriyi doongne golo wasiirada cusub iyo dhowaan tumbullaka ka hanyi taasoo usu maalintii shalay hayta isu magacaabay xasan cali khayre gaarhaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya hoobi idriis cabdi dhakhtar usu sheegay inii boqol iyo siyeetun xildhibaan iku badan hata taawiyaha ayaan iniyo idyo un sii doongne iyo dhinigi kale hano ku tirsan dhallinyarada iyo walgorodka ha ku jeeda koonfur galbeed soomaaliya geeka may bashiir jaraa-id yoona ka qobadeena beredkun bay dhow dhatiiskaasoo ha ku ka horjeesadeen goloogii wasiire shalay uso maga dhow ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo weliba saamiga ha ku ku eedi koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ya ku sheegeen in ay koolaka maroogsadii xaqii yeelahayti koonfur galbeed soomaaliya hataba shirkaas jaraa-ida markii uuse la qobaday kureed may baa warbaahintana la hadalay hana ku tirsan dhallinyarada iyo walgarodka marka hore mayba hadalo doonay diinow emid goomaal iyo weliba use ogyiigsidi doono koo ku mid ee walgarodka beledkun un dhalata ee laka magacaabo isiina caliyow xasanow cali boos hataba shirkaas jaraa-idi walaagiyo dhallinyaradun iyo walgarodkun ku eraan dhatiin ku bahoy
الرحمن الرحيم ان ميبا اولا انت كشيغان horta ان دولدا لندوردي madaxweynaha maxamuud farmaajo eeda aan ka qanacsanna madaxweynaha aan hambalyeeni tan lamaad ra-iisul wasaaraha eedaasuun aan ka hambalyeenay maamulka iyo nidaamka hadda lan dhisi wayba waa wal una ka qanacsanahayn balse tan una hata awjad qobna wayba golaha wasiirada oo maamulka ra-iisul wasaaraha shalay hadooradii mal ku fiirsana malna an fiirsana nidaamka iyoonay sidii una anfadaaneen masaqaabkii beelweynta soomaalida ama nidaamkii golaha wala lanka qeybii jari ama nidaam ahaan ama lanka qaaday malan weelna qabiilaadka oo hadda ka tirsan oo gaar ahaan markii la eray digil iyo mirifla qoomiyadda ama dhini kasta markii soomaalilanagada sidii hortaba awal haytay walna lan dhiibay ama walna lan siyaay malan siin ama sidii maamul hay mayba ku cawadaane una oo dowladdii ka qanacsagna oo taageersagna heer ra-iisul wasaare heer madaxweyne dowladdii nidaamshii ka qanacsagna haddii una ena shicibkii reer koonfur galbeed haddii una ena digil imirifle qoomiyadii mayba eedin jilna wali una dowladdu kula hayna xaquuq ahaan lahayn ama four point five ay xisaabay ama dhini kale ay xisaabay wal alla walaa xaquuqda una dowladda kala hayna unan helna taas oo ku fadaana haddii ilaahay karaal naqda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha xukuumadda golaha gudoomiya baarlamaanka aqalka saqar aqalka hoose mayba ka codsadaanay xaquuqdiinu kula hayna inayna noo siiya dowladda gaar ahaan soomaaliya dhan xaquuqda ku leta ama nidaamkii hortaba four point five owal waan lanka qeybsadi jaray ma istaahilna marnaba ini oo yacni oo wali nidaam haayay hortaba laka dhagadaa mase nidaam haay ini oo dhinalanku birma mase dhinalanku ahda haddii una cidna belweynta reer koonfur galbeed gaar ahaan markiinu ku hadal beelaha soomaalida gaar ahaan qabiilaadka un hata ku dhalani markii hoos ahaan laanagadona xaquuqogi iyo kalahayan ma aragna mana mal siina mayba ku codsadaan ra-iisul wasaaraha xaquuqdii un lahayni inay noosi dowladda ku lahayni saas aawadii mayba dowladda baaq anka daray ini oo qaabkii iyo nidaamkii four point five hortaba awood qaybsiga walaalanka qaadaay ini oo si nidaamkii walandhiiba asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إيه، أنا إيه، علي حسن مرسل oo- oo ku- ku- ku magac dheer cali boos waxaan horta marka ugu horeysa halkan ugu hambalyayna oo taageero weyn uu fidinayaa oo yacnii soomaalida u baahneyd marka horeysa waxaa saldhig u ahayd in si cadaalad wax lagu qaybsado cadaalad darradii oo dalka soomaaliya iyo nada- dowladnimada soomaaliya burburisay ayaa dib loogu noqdaan u arkaynaa xulashada qaabka ra'iis- eh, ra'iisul wasaaraha uu so- eh, uu ku soo xushay maxay ahayto golihiisa wasiirada oo shalay oo talaado ahayd koo iyo labaatanka maars waxaan u aragnaa cadaalad darro G- haddaan nahay eh, bulshada ka soo jeedo koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan hoos markii loo noqdo digli mirifle saami qaybsigii yacnii si maaragta yacni si liidata ayaa maaragta arrintaas u aragnaa in yacni waxaan ku bogaadinaynaa ku dhiirigelinaynaa si cadaaladda eh, eh, ay u meel marto in dib u eegis lagu sameeyo maxay ahayto waddankan waxaa burburiyey cadaalad darro iyo sidbursi iyo ninjeclaysi iyo maxay ahayto eh, eh, dad yacni qoomiyad dhan in la liido liidid baan u aragnaa anaga marka waxaan ku- kula talinayaa gaar ahaan ra-iisul wasaaraha guud ahaan madaxweynaha inay xulashadaas dib u eegaan maxay ahayd ballanqaadyadoodii ugu horeysay oo waxay ahayd oo barnaamijka nolol iyo nabad yacni in la raadiyo dib u heshiisiin dib u heshiisiin waa la xareer maray baan u arkaa barnaamijkaas Eh, markaas eh, yacni ra-iisul wasaaraha haas ku noqdo maxay ahayto eh, maxay ahayto digri mirifle ma qanacsana meel kastoo ay joogaan dal iyo dibid digri mirifle ma qanacsana liiska markaan aragnay yacni qaabka xulashada hadda waxaa weeyaan eh, beelo qaar oo maaragta oo digri mirifle aan ahayn iyo baalihii digri mirifle yacni sadkooda haddii lasu fiirsho ma ahan mid rational ah oo yacni oo oo yacni isbarbardhig lagu samayn karo maahan marka qaabka lagu soo xushay anaka waxaa way kuma qanacsaniin marka si dib u heshiisiin dib u heshiisiintii aada ballan qaadeen waxaa weeyaan haddaad bilowdeen inaad ka tallaabsataan oo maxay ahayto dhib ni- nagu abuurtaan dhibaan ka baxaya dhibka si looga baxo dib u heshiisiinta bilowgeed yaan la haleynin intaasoo idinkula dardaarma wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maalinbu wala ka astaysantaa geeka weliba waa labaatan ilaa maada bilo maars sanadka lamaada kun tumi iyo todobaada welibana ka astaysantaa maalinta biyo adduunka biyo wasakhaysan mayba gudbiyi koraana cudur iyo xanuun shalgadiisan kaas oo kadhiyaw dhammaan noolaga gaar ahaan owlaado markasta dhan biyo nadiif eh si aad anbadbaadida nafta maybua biyo hano markasta anbaahan ini siyaabo shalgadiisan mayba biyo ka daaweeyi kortee siyaabo shalgadiisan oo adafadaas ini markaas ka nadiifida biyoga sida ini ada karkaryada biyo ini ada ka darta colorin mise ini ada ka darta kaniniga lungurada aquatap kaas oo filtareeyaw ama nadiifku weelow biyo bilaan yar yar ikuri yar yar mayba waqti badan ka qaadadaasi weydiiyowka biyo la dhammaaw e heersho siyo un helaan biyogaas haddaba biyo weliba waa haano noolaga laantiyo un noolaada korna may baana anbaahanyina markista inayo helaan biyo nadiif eh fariintun ha gudbiyowdye mayba isku kaaladay hay-adda intersos oo galan ku helaas hay-adda unisef iyo warbaahinta warsan media network
dhegeystayaal xubinto kale uuna barnaamijkan ha ka qaadadaana mayba ku mid naqada doonta iyeena mayba jaray dad dhawaana uun la sheegaay iniyo kiirinyin dalka etoobiya godob haan iniyo kiirinyin dowlad daagaanka etoobiya magaalada longorodow jigjiga haddaba xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo usiina ondoodow inta badan dhibaatada hala darisaas dadkan dhalida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya markastana ku hadalaw iyo geeka maybaa usiina shir jaraa'idka qobadeeni uso u weheliyaayaan siyaasiyiin eedlanka gorodow gobolka baay iyo weliba guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo ehelka iyo qaraabada dadka kiirin dowlad deegaanka ethoobiya dadkaas arrintiyo iyo shirkaas jaraa'id mayba warbixin dheer ninku diyaariyey waryaagana cabdulaahi maxamuud isaaqa cabdulaahi cafaani
xildhibaan idris cabdi daktar oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo weliba usamgeeka shir jaraa'id ka qabday magaalada baydhabo uu soo naguheliyayana ah qaar ku mid a waalidiinta dad la sheegay inta ciidamada etoobiya iyo kiran dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya welibana ka sheegay inta inta toolan dulqaadada korna use ka sheegay inta dad walban galabsana la kahiraya jaalalka etoobiya dadka kiran etoobiya weliba ka jarana xabsida kiyaala magaalada jigjiga waana dadka la kiriya yona deeriyana sagaal boqol hana sonan iskajara ganacsata beeraley xoolo dhaqata welibana hadda xabsiyada kajarana muddo sanad ku badana sidaasyo weli beeray maxamed aadan qaliin leh oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed soomaaliya
niman oo ma aragtay new boolis layidhaaha imaaday waddankan ee waxa ay qabsadeen dad hoola dhaqato ah iyo dad ee ma aragtay ganacsato ah iyo dad dhuxley iska ah yay qabsadeen waxaana lagu xidhay dadkaas jigjigay iyo ma aragtay goday yay ku xidhan yihiin waa sagaal boqol wax oo hor la arkayna ma aha dawlad baa ka jirta inta oo koonfur galbeed waxaa jira ee ma aragtay dow- dawlad federaal ah oo ma aragtay madaxweyne la doortay demoqraati lagu doortay yaa jooga waxa ka dhacaya maanta ardaygaas waxa la arkay ma aha shan qofooda isbitaalka ku dhimatay ee ma aragtay waxaan doonaynaa madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha dawladda federaalka dhammaan waxgaradka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhibaatada meesha loogu geystay oo ma aragtay ku xiran in dawladda soomaaliya ee madaxdeeda sharafta leh ee ma aragtay in arrintaas wax laga qabto si degdeg ana wax looga qabto yaan doonaynaa oo dhammaan dawladdan u sheegaynaa in dhibaatada meesha ka dhacday aan ahayn mid oo ma aragtay gumaysi ah mana jirto maanta inaan isku sheegano afrikaan inaan dad soomaali isla nahay oo maanta saas loogu galo waa joogaan dadkaas oo walaalahayna saas u gelaya inta waa wada joogaan tan kale puntland waxaa ku xihan soddon nin oo ganaasato ah waxa- waxaa maaragtay dhibaatada dadkaas lagu hay jenaraal oo maaragtay meesha joogaa la sheegahay oo maaragtay dadkaas u xihan inaan hadda aan is idhaahdo dawlad federaal baan isla leenahay soomaaliyaan isla nahay walaalahayna weeyaan isinaadho oo ma aragtay ee, gurigayga ku dhegan ee ma aragtay nin reer puntlandaa guri kule gurigayga guriga ku dhegan nabada u joogaa hotel bay ku leeyihiin wax weliba ay leeyihiin inaan waxaasoo kale rajanimada aan qal- aan galno waxa la qaato maaha waxa la arkayna maaha ee ma aragtay dadka soomaali weey ee, ma aragtay waxaan qabanayni dad badan oo soomaali ah oo ma aragtay ee, waa nalagu soo gurmaday kismaayo dad ka soo qaha morgan baa hadda jooga meeshaas morgan isagoo qaha meeshaan ku soo dhoweyni oo dad dhan ay wataan maantana in dadkaayna oo ganacsatay la soo aruuriyo oo meesha lagu xidho waa dhibaato aan la arkin weey ummadda soomaaliyeed dhammaan madaxweynaha ee dawladda federaalka ah waxaan kaa codsanaynaa in arrinta dhacayso meesha ka dhacayso oo aad u aad ma aragtay fiiro gaara u yeeratid dhibaatada maantana haysata dhibaato hor la arkay maaha inaan soomaali sheeganno oo ma aragtay haddana ee soomaali isgumaysato wixii hadda lasoo dhaafay oo aan rabnay inay soomaaliya waa ka gudubtay aan lahayn maantay taagantahay tii ka xun marka saas darteed waxaan ka codsanaya dawladda federaalka ee etoobiya waxaa u jooga safiir meesha la yidhaahdo muqdisho waa jooga ee madaxweynihii ee ma aragtay soomaaliya waa jooga ee ma aragtay waxaan kaa codsanaynaa ummaddan meel aan joognaba farahad maalinta aada lagu doortay waxay rasaas aan haysanay ba- erkaan u ridnay oo waxaan lahayn ma aragtay dhib kastaba waa ka baxayna maanta waxaan kaa codsanaynaa dadkaas masaakiinta inaad u gargaartid oo madaxweynihii la doortay oo ummaddana jeceshahay baa tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad ma aragtay ummaddaas badbaadisid ee ma aragtay habsiga lagu laynahay oo shan qofood baa ku dhimatay meesha habsiga gudihiisa marka waxaan kaa codsanaynaa in labada meelood aan ka hadalnay labada baad wax ka qabata waana ma aragtay ee ee, waxaan sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba dibadda iyo dalkaba dhibaatadaas jirtaan idin sheegaynaa in wax laga qabto mid ku mid ah waalidiinta oo siina shirka jaraa'id ku hadal iyo weliba uu sheegay inta dadkaas kiringa dalka etoobiya qaarsho iyo ka dhimid in xabsiyadii yoonil mogayla sababta lankiri meelaas weliba nus cosan diraya ah dowladda dhexa dowlad goboleed koonfur galbeed intiyo hanka hanga dhiyowka dadkaasay ehelidiyo oo hamiin imaalanba hunduruwaysanga saas oo kale hadhiyowka ehelida waalidiinta la haysada waana haddii lan ogayna nolol igdeegeera tan iyo kusuganyanga hadal in la laba dhaliyo amba la saddex dhaliyo aan u baahnayn hadal waa inta hore loo sheegay guriga kan hadda ka hor muddo laga joogo dhowr bilood shir noocaas oo kalea lagu qabtay ujeeddadana waxay ahayd een, in maaragtay dhibkaa jiro wax laga qabto amba laga damqado dawladdan aan walaalaha nahay oo deriska aan nahay oo etoobiya een, siiba kilinkan oo annagana soo xigo laleeyahay kilinkii shanaad ayaa gumaad weyn aan ka tabanaynaa Eh, dadka hadda wax u sheegi rabno eh, rabno inay wax naga maqlaan sida hay-adaha xaquuq iisaanka ah iyo intii qusayso madaxweynaha federaalka cusub oo hadda la doortay eh, ra'iisul wasaaraha xildhibaanada qaranka xildhibaan qaran ummadaada ayaa waxaad u tahay xildhibaan aniga weliba ma kala bixinaya koonfur galbeed dhihi maa ee ninka hadduu marba soomaali uu yahay waxaa la rabaa mas-uuliyaddiisa ninka shacbigaa ee, oo asiga sinjiyadda la'ah masle diinta la'ah inuu ka damqado wax u qabto waxna maaragtay oo ka maqlo ayay ku aadan tahay ee, hadda ka hor sidaan sheegnay meesha tani waa ka hadalnay wax natiijo anaka maana helin ee, annagina marka bani aadan un baan ahayn waxaan lahayn bal adduunka ee, sida hay-adaha xuquuq iisaanka iyo dad baa maqana waxbaad ka heli doontaane bal ha fududaanina ee annaga dadkeena iyo ilmihii annaga aan dhalnay ayaa bila- bilaa sabab la'aan aa meesha nooga xihan haddii aan leenahay wax yar haba yaraatee dembi aan ku ognahay ee, si un bay ahaan lahayd si baan u sabri lahayn nin asigoo beertiisa falaayo amba xoolihiisa la joogo amba geeriisa la joogo amba xoolihii ceelka ka shubaaya inta loo yimid garbaduub baabuur dabadiisa looga xiray oo ilaa iyo adeesa la sheegayo berigii dhaweeto waxaabana noo sheegayo dad hadda ka tira badan sidaan sirta ku helnay ilaa iyo dhowr boqolaana noo sheegaya hadda sagaal boqol iyo afartan iyo toddoba camalana noo sheego hayaa qaar waa dhinteen walama malakumooda ay leeyihiin way dhamman karaan amba hala jir dilo amba wax walba ha ku dhacaane ee dhib saa'id eh, waxaan ku qabnaa dawladda deriska waxaan aniga aanan u quurin oo aan kula kici karin ayay nagu haysaa dadka bilaa sabab la'aanta ee gumaadka eh, s- sida dadban loo haystaa sida madaxweynaha koonfur galbeed eh, shariif xasan sheeg aadan eh, laga ballaabo iyo xildhibaanadiisa eh, dawladda dhexe eh, ninka la yidhaahdo farmaajo iyo he- iyo d- eh, wasiiradiisa eh, ra-iisul baarlamaanka maxamed eh, jawaarey ee intaasoo dhan cawashadaana ayaan u jeediyo haynaa si annagana intaana faraha wax kale la gelin xadkana ka bixin waxaan rabnaa in nanoo soo daayo dadkaasi wixii dembiile anana na taabsiiyo dembiga ay leeyihiinana na taabsiiyo haddiisan dembi lahayn dadkaasi dad baa dhalay qofka bani aadanka ninka kula dhashay mas adiga aad dhashay jirkaaga ku yaalla waxa u noqonaysaa waa la ogyahay waa is ognahay Een, qof kastaaba qofkii dhalay waa u damqanaya mae habeen iyo maalan hooyooyinaa dhiikar u dhintay qaar hadda kuwa inta ku ooynaayo waayo inta hadda ku ooynaayo maha ma harsadaan ma hoydaan laamiiday taagan yihiin inay dhagax qaadaan oo ay waali ku dhuftaan ay ay halis u tahay bifallakum bifallakum bifallakum waxaan leenahay codsigii naga dambeeyey waaye waa noo dhammaatay anaga wax dambe oo sugutaan la yidhaahdo ee waxaan rabnaa inta haday edoolo annaga hadda carabka ku dhufanayno inaan maaragtay aan gurmad ka helno ilaahayaan gurmad ka rabnaa ilaahayaan ka helaynaa ka sokana inaan ka helno dadkaas dembi la-aan bay xiran yihiin shabaabna ma ahayn shabaab duurkeeday ku jirtaa yaa lagu marmarsiyoonin gumaad dambe baan u aragnaa dadka naga xiran hana noo soo daayo hana noo soo daayo wabilaahi towfiiq
xildhibaane idris cabdi dhakhtar oo siina shirka jaraa'id ku hadal iyo weliba sheegay intu ku dhammaad dulqaadkii kureed marka dadkaaseeya lahadhii waaya muddo ku dhowa lama sina us-oona xusi inta cod dheer iyo cod gaawanba aan ka sheegan dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya inta dadkaaseeya ayin dad walban galabsan saasaraadiena anhayni dambiilyaal us-oona xildhibaan idris cabdi dhakhtar us arintaaseeya asi deg degan ku hadali iyo weliba us ereeya maanta arrinta aan ka hadlayno waxaa waaye dad tiradooda ay gaadhaysa sagaal boqol oo qof oo ku xidhan jigjigo iyo goday ku xidhan yihiin kilanka shanaad ay ku xidhan yihiin dadkaas waxaa laga qabqabsaday mar ay ciidamada liyu booliiska ay soo galeen gudahan soomaaliya ay- dad la qabtay waaye dadkaas waxay isugu jireen xoolo dhaqata dad dhuxuleey ah id dad ganacsada ah id dad dugsi qur-aan jooga dadkiia intii la waday ayadoo dawlad ay ka jirto waddanka ayaa waxaa la geeyey dawladda etoobiya waddankeedaa la geeyey waxay ku jiraan jigjigay ku jiraan goday ku jiraan sagaal boqol oo qof waaye oo odayaal leh haween leh ee dhalinyaro leh oo aan ilaa ay hadda maxkamad la soo saarin qofka inuu xabsi ku jiro muddo ku dhowaad laba sanaa waa qalad waayo markaan annaga dulqaadkaan naga dhammaaday dadkaas hadda ka hor waa u sheegnay dadka ay haystaan dowladda etoobiya waa u sheegnay waxaan u sheegnay kilinka shanaadaan u sheegnay waxaan u sheegnay dadkoodii ganacsatada ahaa ee madaxdooda waa u sheegnay hadda dulqaadkii waa dhammaaday waxaana noo sheegay dadkii inay ka dhinteen ee shan qof ka mid a inay dhinteen oo xabsigaas jirdil ee ay u dhinteen dadkii meeshaa laysaga haystaa maxkamad ma la soo saaraayo dadkaan aa u jeedaan eheladoodu waaye dadkaas xidhan dadkii la dhasho waaye maalin al maalintaa inta imaaday aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanada federaalka ah gurigay igu imaadeen waxa waaye qaarkood maxaa la dhahay meeshay bay ku dhinteen qaarkii kalena waxa waaye waa dad oo nafta ku jirto waaye laakiin aan haba yaraatee oo dhaawacyo loo geysto waaye markaan waxaan leenahay dowladdaas etoobiya kilanka shanaad madaxdeeda waxaan ka rabnaa dadkaas sabablaanta u xidhan inay hadday dembi leeyihiin iyo haddii kaleba in dowladda soomaaliya ay ku soo wareejiyaan maamulkan koonfur galbeed ay ku soo wareejiyaan waaye wixii dembi leh markaas waxaa waaye eh, maxkamad la saara laakiin gudihii soomaaliya dad ka qabsatay waxaana ku haysataa waddanka etoobiya ku haysataa arrintaasaan ka soo horjeednaa ka xildhibaan ahaan ka maxaa lalahay bulshada rayidka dadkii matelahayn waa fadhiyaan dadkan dad masaakiin ah waa habeeni maalinay oynayaan waxaa waaye dadkooda xiran ma aha maxaa lalahay kelinka shanaad le maaha dad kale oo waxaa jira soddon qof isbuucyadii hadda lasoo dhaafay oo lagu qabtay maxaa lalahay gobolkan maxaa lalahay nugaal ee degmada garowe dad lagu xiray ganacsatada ah oo dadkii magaalada carwooyinka dukaamada ka lahaa waaye waxaa qabtay nin la yidhaahdo generaal mahdi miya saan maqalnay say noo soo sheegeen waa ya generaal muxdiin nin la dhahayaa haysto meeluu isaga xaraystay dadkaasna soddon qof waaye ka badan xataa waa ku xiran yihiin waxaan rabnaa dadkaas maanaa yacli loo xirtay oo lagu xirtay puntland iyo maxaa lalahay jigjigo dadka ku xiran oo sagaal boqol gaaraay waa dadkii annaga aan matalayna oo shacabka ahaa waaye shacabka hadduu dembi galay dembigiisa lagu qaado hadduusan dembi galinna xorriyaddiisa ha lasoo siiyo annaga dulqaad waa naga dhammaaday kolley tallaabaan samayn doonnaa waa isku noqon doonnaa ilaa waxaan u sheegnay madaxweynaha waan u sheegnay hadda oo dowladda dhexe farmaajo waa loo sheegay dadkaas xidhan waxaan kaloo u sheegnay maxaa lalahay mas-uuliyiinta xildhibaanada kulli waa ogyihiin marka anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed waxaan u sheegayaa maxaa la dhahay dadkaas meesha ku xiran hala keeno waddankoodii maamulaa ka jira dawladaa ka jirto soomaaliya hala keeno dawlad kale in lagu hayo maaha arrintaasaa maanta aan ka dhiidhinnay aan ka soo horjeednaa wabilahi towfiiq
weliba dowladda etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee galankii shanaata ah iyo sanadooyinkadii dambeey wadaya atarxilowka qabashada dadka soomaalida eh hanasoon haddaan jarna cid oon doodas oo waanuun qareemas dhibaatooyinka alinjaysidow iyo ona etamarkin kureyty iyo ona tan hadda etamarkin kureyty oo ku hadalowa dhibaatada dadka mas-uul ku tirsan dowladda taasoona haddii xildhibaane diris cabdi laftara nagadow mas-uulkii koowaad ee sicad un ku hadalowa dowladda etoobiya isla markaasayna sheegay inta dadkaasay sabablaanta kahirana shuruudlaan laaka dhigay
astaysantaa geeka weliba waa labaatan ilaa maada bilo maarsa sanadka lamaada kun tumi iyo toddobaada welibana ka astaysantaa maalinti biyo adduunka biyo wasakhaysan mayba gudbiyi koraano cudur iyo xanuun shalgadiisan kaas oo kadhiyaw dhammaan noolaga gaar ahaan owlaado markasta dhan biyo nadiif eh si aad anbadbaadida nafta maybwaa biyo haano markasta anbaahan inaga siyaabo shalgadiisan mayba biyo ka daaweeyi kortee siyaabo shalgadiisan oo adafadaas inay markaas ka nadiifida biyoga sida ini ada karkaryada biyo ini ada ka darta coloriin mise ini ada ka darta kaniniga lungurada aqua tacba kaas oo filtareeyaw ama nadiifku weelow biyo bilaan yaryar ikuri yaryar mayba wakti badan ka qaadadaase weydiyoka biyo la dhammaaw e heersho siyo un helaan biyogaas haddaba biyo weliba waa haano noolaga laantiyo un noolaada korna may baana anbaahanyina markasta inayo helaan biyo nadiif eh fariintun ha gudbiyowye mayba isku kaaladay hay-adda intersos oo galan ku helaase hay-adda unisheef iyo warbaahinta wars
dhegeystayaal guud ahaanba barnaamijkii kaana kulanka warsan uu nimaadun intaha ka gabagabeeyaan inti barnaamijkun barnaamijna too ee unu reedkuu kulmi doonna ana oo barnaamijka siinjeediyay iyo cabdulaahi nuur aadan jeceelow oo barnaamijka hasaari iyo maxamed xuseen faliir bikey oo dhiniga farsamada in roogima basin ugu tabaanay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gaja inay haaye caruurkooan beertiyo hantidaydu igu filan
Thank you. Thank you.
markaas baan ducada ducada ducada rabbi uga baryaa raykay kacshii nafta loo socdaa maalgaan rabaa markaas baan ducada ducada ducada rabbi uga baryaa جعيل اسم زيارة مكلك عظموبة مرت دقيسين تغيا إلى غايبة تغيا إلى غايبة مجعيل اسم زيارة مكلك عظموبة مرت دقيسين تغيا إلى غايبة isidiyo caruur qaysiyo nagaad haka diintu taal isidiyo caruur qaysiyo nagaad haka diintu taal doonagayna raxmad iyo wanaag haydigaa raqshee doonagayna raxmad iyo wanaag haydigaa raqshee
guud ahaan dhegeystayaal waliba intaa ka afheelana jadwalkii idaacadeed waxaanayn bilaawday tumila masaa barnaamijnama haddana haddii ilaahay reed insha allah maybiska dhaafane tumila masaa barnaamijnama inin kuloga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث